dilal dhac iyo boob iyo weliba burburin fara badan oo lagu sameeyey iskuulla fara badan oo dhaca gobolada waqooyiga dalkani kenya waxay sababtay in macallimiin fara badan ay ka qaxaan tuulooyinka hoos dhac gobolada waqooyiga ee dalkani kenya goobaha waxbarashada ayaa waxay ahaayeen kuwo argagax fara badan ay kooxda al-shabaab xiliyo kala duwan gelinaysa balse waxaa soo ifbaxaya in mas-uuliyiinta gobolada waqooyiga laga soo doorto qudhigoodu ay iska iloobeen inay kaalin ka geystaan korusoo qaadidda waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare gobolada waqooyiga ayagoo had iyo jeer tacliinta marka la barbardhigo gobolada kale dalkani kenya ay ka hooseeyaan waxaan si gaara usoo qaadan doonaa iskuulka makoror primary school oo ku yaala duleedka degmada wajeer waxaana dadka deegaankaasi ay ka warramayaan xaaladda adag ee iskuulkaasi waxaa la yidhaha xaliimo cabey makoror ee maanta waxaan dhex joognaa iskuulka makoror baramary madaxda aan soo doorannay soo dad ilaahay ka cabsanaa ma aha meeshaanay dhabbadaha dhigtaayeen meeshaana iskuulaha ugu dhacaa war wax kale hadday ka fikiri waayeen oo makoror inay fiiriyaan ay arki waayeen ma ku fikiri waayaan birri meesha ay dhabbadda dhiganayeen inay maarata wax maalintooba ha noqoto ay u fiiriyaan ma noqon ways war carruurta aan dhalnay ubaxi loo soo korayoon maarata wax ku qabsan lahayn dartiinay u baabaayeen maanta ee cunuga dhees ma leh fees ma leh galaaska ma leh kuwii dhilaya mar hore noola dhisin waxay ka wada foqeen maaragtay dariishadaha iyo waxay ka wada foqeen maaragtay gudahay ka wada foqeen hataa ma laha irid la xira hataa ma laha meeshan dhibaatadan wax la soo koobi kara ma ah hogaamiyaasha kala duwan ee iskuulkaasi carruurtooda ay dhiganayeen dhammaantood waxay farta ku fiiqayaan in adeeg bixin la-aan ay ka jirto iyadoo halkaasi tiro ka badan kun iyo shan boqol oo arday shantii sane lasoo dhaafay aysan jirin wax iskuulkaasi lagu soo kordhiyey miis ama kursi midna sida uu ku doodayo maamulaha dugsigaasi oo magaciisa ku bilaabayo waxaa la yidhaha daawud sheekh cabdiraxmaan waxaan ahay maamulaha ama head tijaga makaroor brimary waxa maanta maarata meediyahan meeshaani hor keenay waa culays iskuulka horumarkiisi iyo maarata structureskiisi iyo infrastructurkiisi dhanba ka jira iskuulka makaroor waa iskuul weyn oo maarata carruurta ay dhan tahay kun iyo shan boqol waa round fifteen hundred ay dhihiin ilmaha kulli ilmihii ku jiri iyo wixii soo galay iyo iskuulka developmentiisa oo galaasihii la dhisayo cusbaay ama desk ama wixii loo baahnay aaday u kala duwan yihiin waa ka hooseeyaan maarata gaasti loo baahan yahay iskuulka hadda desk wax la dhaha horta ma qaba waa naboon ilmaha dhulka ay fadhiyaan desk wax la dhaha ma jiraan boqol iyo labaatan desk kila xabataal iskuulka dhanba intii hadda aan joogay saddex sano oon soo dhaafno afar sanoba iskuulkan wax desk la dhaha ama faniture oo sale hataa xabadoo maba jiraan waa iskuulaha kale la geynaya ama laga fikiraya galaasyaha wax lagu daro ma leh laba galaas oo kalaat waxaa waye gate hostiis ay ku akhrisanayeen physical classes maba jiraan ba ayagana sidii oo kalaat waaye maamulaha ayaa waxa uu sheegay in tiro fara badan oo carruur ay dugsigani doonayaan inay ku soo biiraan balse aysan u hayn adeega waxbarashada sida qolol loo kordhiyay iyo weliba kuraasta lagu fadhiisto inta badan culays fara badan uu ka haysto biyihii oo biyihii culaysa nugu ceelashii shallow wells oo gacanta lagu qoday waa annaga wada go-aan biyihii maalin walbaa la qodaa laakiin waa la gaari laaya heer waxaan joognaa kolka hadda biyaha aan maarata kolaha barkood baca kula imaadeen oo kareeto maarata aan darsanayn ama watabuus aan u yeerinayno maarata nooga imaadayn iskuulka fens ma qaba dhul weyn waa qabaa ma fens garaysan laakiin maalin walba dagaal waxaan kula jirnaa dad landik iskuulka inay garaabgaray raba ama xooga raba tiideeda annagana ku mashquulsan haddaad loo deerin yahayna dhibkaadna ma qabteen markaan culays maarata aan culays ka dambeynaa jiray iyadoo maarata wax kasta waxaanu culays oo sheegin dheslaanta galaslaanta biilaanta waxaan kulli compoundlaantaba ilmaha waxbarashadooda waxbay u dhimaysaa it always los waxay hoos u dhigay maar iskuul performanceka iskuulka hoos u dhigaysaa waalidiinta ayaa waxay ka warbixinayaan xaaladda adag ee haatan halkaasi ku haysato waxayna eedda xilkaasi saarayaan mas-uuliyiinta la soo doortay gobolada waqooyiga hoosu dhici ugu faraha badnaa waxa uu ka haystaa dhanka waxbarashada dugsiyada hoose oo abaabka caruurta inta badan ah mid si rasmi a loo soo abaabin dhanka tacliinta gobolada kale dalkani kenya marka la barbar dhigo culaysyada dhanka amni darrida goboladan ka jiro isbeddelka bay-ada ku yimid abaaraha culus ee ku dhuftay iyo weliba colaadda inta badan goboladani ka jirana waxay saldhig u ahayd xaaladaha adag ee waxbarasho la-aanta ee gobolada waqooyiga dalkani kenya ka jiro aniga horta waxaan ku magac dheerayaa sheekh xuseen iskuulka mati makaroor brimariana ah meeshaan dhibaato weyn baa nugu haysata khaasatan rashiid kaasin iyo maaragtay mastaqaloosh xaggooda ayna mar dhibaatadaas nooga haysataa iskuulkan hadda goor ma dhex imaadin iskuulka galaasyihii laga dhisayo hay-ada haddan ka hor u dhiseen waa ka duqoobeen galaasyihii uurkooda haddaa la gala waa wada fufuqeen ilmihii meel ay fadhiistaan ma laha alxamdulilaahi waa iska carra way maaragtaa iskuulka cunuga migis galaaska gala ahey carraas noqday kor carraas waa wada duqoobey galaasyihi waa wada duqoobeen inay ilmihii ka soo kordhacaana khatar ah iskuullada ma aha oo keliya in iskuulka mukoroor uu yahay iskuulka keliya haatan dayacan ama dhibaataysan waxaa jira boqolaal iskuul oo xuduudda dalkani kenya dhaco abada la isugu soo dhiftay kadib markii madaxa ugu sarreeya guddiga macalimiinta dalkani kenya mrs nancy ay shaaca ka qaaday in dhammaan macalimiinta deegaanadaasi ku sugan laga soo tegi karaan haddii naftooda ay u baqaan taasina waa sababta ugu weyn ee macalimiin fara badan aysan raalli oga ahayn inay dhulka howdka ay weliba xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ay macalimiin ka qortaan ama ay u shaqa tagaan taasoo ah sababta ugu weyn ee husudhaca dhanka waxbarashada ee gobollada waqooyiga ka jiro kumanaan arday ee laay haatan la xaqiijinaya inaysan dugsiyada hoose dhexe iyo saraba aysan dib ugu noqon abaaraha iyo cabsida faraha badan ee tacliin la-aantay ka jirto iyo niyajabka ku yimid ardada darteed maxamed faarax shire v o a garisa